Munaasabad weyn uu ka qalin jabiyay in ku dhawaada boqol arday oo baratay culuumta caafimaadka, kombiyuutarka iyo farshaxanka ayaa ku aflixinga Macadka Tayo oo lagu qabanayo degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Walibana munaasabada ka qayb galaya waalidiin, macalimiin, maamulka ardayda munaasabada qabanqaabada iyo marti sharaf kale. Onkoreyntii waliba milisay ku hadalaya maamulaha Macadka Tayo iyo ku warbiya marxaladayo hamarenga ardayda ku qalin jabiyaasi macadkunga iyo waliyaabayo baradeen waxyaaba noo qorshaysanaa inaan aan ka guulgaarno alxamdulilah waxaa ka mid ah inaan soo saarno wejiyo saan u qurux badan ku biimaasan ama ku hubaarsan hub kaasoo ah aqoon qof walba maanta wuxuu leeyahay awood ama capacity uu leeyahay oo maanta anu aan aaminsanahay xirfadda oo bartadii maanta meel oo la tago oo ku meelmari karo wax ku qabsan karo lool maalmeedkiisa ku dhacsan karaay nahay inaan ardo kale soo saarno mar kasta insha allah haddii alla idmo aanan ka daadi doonin inaan mar aan ardo soo saarno amaba aan bulshadeena waxaan naqaano aan dib ugu celino waxaana ku mid ah ardayda ku qalin jabiday macadkun tayo iyo ku hadalenga dareensha iyo walyaabayo baradenga xirfadaha barannay xirfadaha aan baranno maahana inaa la fadhiisto ama la seexdo waa inaan dadka wax ugu qabanno qof kastaa xirfad bartay wax meel soo saar iska yeelo sababtuna dalku maanta xaalado xuna ku jira adu waa inaad ka fikirtaa saa horumar u samey laheyd dalka waxaa uga bedeli laheyd ma ahana waxaa bartay iyo shahaada qaadaa muhiimad waxaa waaye sidee magac u samey karaan dalkana waxaa uga bedeli karnaa first aidkana waa in la badbaadiyo dadka bini'aadamka haddii la awoodo haddii aa aragto qof dhaawacan sameeya waxyaabaha soo socda weliba si marka koowaad iska hubi meesha uu qofka ku dhaawacmay inay tahay meel la isku halayn karo ama meel halis ah ugu dambeyntii qaar ku mid ee waalidiinta iyo marti sharafta ee ku qaybgaliya munaasabada iyo ardayda kala dardaarameynga iyo ka dadaalanga sidii walanka qobada lahaayenga dalsho iyo dadka iyo una sidoo kale mahadnagenga maamulka macadka iyo macalimiinta iyo hasaareen ardaydunga waxaa loo baahan yahay cilmiga aada baratay ee iskuulka aad ka baratay ama xarunta aad ka baratay by practical inaad kudimado arday waxaad barateen xirfado kala duwan wixii aad bartay shahaadada meeshaan ka qaadanayso macnaheedu ma ahan inaad xaafadda dhigataa laguma siinin ardayka qalin jabiya caafimaad waa inuu caafimaadka ka bilaabaa xaafaddiisa waxaa taagan iyo tagta iyo tilmaamo wixii kudobo dadku tooyo karo tacab iyo awood lagu wada tartamo xirfad kaafakara ayaa toosiye taamaanka geli mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaan ugu dardaarmaa gabdho inay maslaxa soo fuulaan aqoontoodana kusoo fuulaan labada kun labaatan iyo shantaa la joogaa ilaa labada kun iyo soddonkana hilib iyo qabtijac iyo magaciisi wadahara waxaa imaanaya imtixaan iyo qof walba wixii u yaqaan inuu wax ku qabsado qof walba waxaan kula dardaaramayaa maanta shahaadada meeshaan ka qaatay inuusan ku holigan haddaad caafimaad ku baratay muhiimadeeda maaha inaad lacag ku helaysid shaqo ku helaysid isbitaallada dad si firiya oo ku shaqeey ugu yaraan markaad shaqaynaysid waa inaad shan shan sana shaqaysaa lacaglaanaa ku shaqaysaa